salaamayaa dhammaan madaxda sharafta leh iyo xisbiga wadani waxaan aada ugu faraxsanaya inaan keliday ahaynayn gacan libaax iyo juun iyo koodbuur iyo xaafadeedii oo dhan iga joogtay waayo waa xaafadaan ku dhashay waa xaafadaan ku koray waa xaafadu halganku muhiimka ahi ka bilowday marka waxaan u malaynaya inaanan keli ku ahayn xisbiga wadani waxaan leeyahay waxaa la isweydiinaya tahari fanaanad baayo dadka way udhexaysayey maxaa xisbiga wadani ay u dooratay waxa weeyaan waddankan waa loo soo halgamay siiraayana waddanka dadkii usoo halgamay bu waxaan leeyahay waxa loo soo halgamay xaq waxa loo soo halgamay cadaalad waxa loo soo halgamay in gardaradii la tirsanayey aan dib loogu noqon waxa weeyaan wixii oo dhani ka kacbay noqotay taasaa igu kalifay inaan xisbiga wadani oo ah xisbiga ugu dhow mabda ahaan iyo shuruuc iyo shuruuc ahaanba inaan ku biiro maanta laga bilaabo waxaan ku jiraa xisbiga wadani waxaan u halgamayaa cadaaladda waxaad ogaataan calankaa laa ilaaha ila allah ku qoran tahay waa saddex nooc dadku saddexda may wada joogin dad baa cadaanka joogay dad baa cadaankii inagu soo biiray dad baa akhtarka inagu soo biiray calanku marxalado badan buu leeyahay waxa weeyaan calankan laa ilaaha ila allah ku qorantayaa la dhayarsani waxaynu dad badan baynu ku weynay dad badan baa u dhintay waxaanay u dhinteen in cadaalad ka beri jooga iyo ka galbeed jooga lagu wada dhaqo ma aha in nin ree hebeli ree hebel qabsado anigu qabyaalad waan ka soo horjeedaa xisbiga wadani qabyaalad uguma soo biirin waxaan ugu soo biiray mabaadidiisa ku salaysan cadaaladda iyo hogaaminta waxa weeyaan hadal badan haama lagama bugsho waxaan leeyahay oo aan u sheegayaa cid wal oo daraynaysa somaliland waxaa quruxda badan de dawladi may dhisin ee shicib baa dhistay halkaa aynu taaganay shicib baa dhistay waxa weeyaan marka lagu kuuqinayo nabadda nabadiina ilaashada waxa weeyaan dadkaa nabadda leh dadkaa nabadda samaysay yaan laydinku kuuqinin xuquuqdiinana waxaa ku bedeli kartaan fartiina ku bedeli kartaan waxaynu isku ognahay in aynu dalkeenna ilaashano dadkeenna ilaashano ciidankeennayna ilaalinaya habeen iyo daraar inoo taagan inaynu ilaashano ayaan ayaan maxay ahayde idinku guulaadinaya haddaadan ira tihiin waxaana inoo ballana waxaynu wax ku bedeli karnaa haddaynu wadani nahay waa farta waynu bedelaynaa oo ilaahii maxay ahayde inaga kaxeeyey kuwii hore kanna uu inaga kaxaynaya waayo siyaad baroo dhisnaa oo dawlad ahaa oo hub haystay oo wax walba haystay ayaynu xaq kaga guulaysanay ninkii xaqdarrada wada waynu ka guulaysanaynaa taasaan idin leeyahay waanan idin salaamaya waayo waxaa kusoo biray xisbi oma i dhegaysanayo dareemaya dareenka wadaninimo anigu qabyaaladda ma jecli waanahay reer waanahay laakiin qabyaaladdu waxay burburisa mooyaane marka sida xun loogu dhaqmo waxa weeyaan waxay maxay hayde hagaajisaa ma jirto xisbii dhegaysanaya xisbi dareemaya waxaan usoo halgamayaan dhallinyaronimadayda iyo waktigaydu usoo qaatay waa xisbiga wadani waxaan leeyahay dadkii calaamad su-aalku idinka saaray sahla halgan xisbiga wadani bay ku jirtaa laakiin weli sahla halgano cadaalad ku shaqaynaysa ayaan ahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu